بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd waxaan kusoo jirnay taxanihii ahaa yaan ka digtoonaanaa weli shaydaankii yaan ku jirnay oo cadowgeenna koowaad ahaa oo aabbahaan jannadii ka soo bixiyey oo ku dhaartay inuu na lumiyo oo uu shaqo ka dhigto sida aan alle uga fogaan lahayn oo naarta ula geli lahayn isaga kaasaan kasoo sheekeynaynay qeybtii sagaalaad yaan maanta maaragtay ka hadlaynaa haddii alla yiraahdo dhowr aayadood alle wuxuu qur-aanka ku sheegay shaydaanka tallaabooyinkiisa raacinina waana laga reebay inaan raacno shaydaanka tallaabooyinkiisa aayadda ugu horeysay waa suurat lbaqara alla wuxuu yihi yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaala طayiba walaa tatabicuu khuطwaati shayطaani inahu lakum caduwu mubiin dadow waxaad wax ka cuntaan cunada xaggeeda wixii la idin xalaaleeyey oo rasuulka sala allahu alay slam idiin sheegay xalaalnimadooda wax ka cuna waxaa idinku iska xaaraantinimayseen oo allan idin xalaaleeyey xaaraan idinkama aha ee ha ka jooginina xoolaha qaarkood bay asnaamta iyo u dayn jireen oo ay dhihi jireen la raran maayo hilibkoodana lacabila cuni maayo la raran maayo hilibkoodana la cuni maayo caanahoodana la cabi maayo waxaan u deynaynaa ay dhihi jireen asnaamteenna iyo dawaaqiidoodii u dayn jireen waa kuwii lagu sheegay suurat lmaa-ida maa jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam yani waxaa ilaahay ma aanu jidaynin iyagoo iska xarimayaan marka waxaa la leeyahay waxa uun laydin diidan yahay wixii maaragtay kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal sl idinkugu caddeeyey oo ama wax najaaso ah sida maaragtay meytada oo kale iyo dhiiggii oo kale daadanayay iyo maaragtay hilibkii doofaarka oo kale iyo wax loo gowracay alla duulaan ahayn ama lagu magacaabay magacii alle waxaan ahayn yaa laydinka xarimay laakiin xoolihiina caadiga ahaa oo bahiimatul incaamka ahaa geelii iyo arigii iyo lo-dii iyo laidinkama xarimin inaad soo dhacdaan iyo waxaasaa la diidan yahay ma ogiyi wixii idin xalaasha ahaa idinku hayska xariminina marka waxaad ka fogaataan baa laleeyahay shaydaanka tallaabooyinkiisii shaydaanka marka tallaabooyinkiisa culamadu markay fasirayeen waxay yidhaahdeen khudwa waxaa laga wadaa qofka soconaaya labadiisa cagood inta udhexaysa waayo markuu soconayo labada cagood inta udhexaysa waayo marka yani shaydaanka dariiqiisii raacinina iyo raadkiisii waxa uu idinkugu yeeraayo ee ah wax khilaafsan daacadi alle ha raacinina camalkaa lagu fasiray shaydaanka camalkiisaa lagu fasiray sida ibnu cabaas laga wariyey qaarkoodna waxay yidhaahdeen dembiyadii baa laga wadaa shaydaanku dadka ugu yeeraayo sida qataade laga wariyey qaarkoodna daacadii ku sheegeen waa sida sudi laga wariyey waase iskaaga dhow yihiin waa un raadkiisii iyo wuxuu dadka ugu yeeraayo waa marka camalkiisii iyo raadkiisii wixiisu dhanba iska ilaaliyayaa la leeyahay shaydaankii marka marnaba ha ka raadinin inuu kuu noqdo mid kuu naseexeeya alla wuxuu yidhi inahu lakum caduwu mubiin isagu wuxuu idiin yahay cadow cadowtinimadiisu ay caddahay marka dhowr meelood baa maaragtay nalagu sheegay shaydaankii tallaabooyinkiisii inaanan raacin oo aan ka fogaano maxaa yeelay inamaa yamurukum bisuu'i walfaxshaa meel kale alla taas ku sheegay suurat albaqara shaydaanku wax kale idin fari maayo wuxuu idin farayaa xumi buu idin farayaa xumida waxaa lagu fasira dembiga le waxaa la yihahdaa ma ogtahay saa'aka hada alamru yasuu'uka waxaasi waa ay ku xumeeyeen walfaxshaa'i iyo wixii aadka u foosha xumaa oo xusidooda iyo in la maqlaba la dhibsanayo aadka u foosha xumaa culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen assuu waxaa laga wadaa macaasida alle ile ciribteedii dambaa xun alla agtiisa waa lagugu ciqaabayaa way ku xumaynaysaa hadhow faxshaadin waxaa lagu fasiray zinadii baa lagu fasiray sababto iyada lafteedu wax maaragtay maqalka u xun waayo oo qofkiina hadhow maaragtay wax xun lagu sheegayo marka suddi baa laga wariyey assuu inay macsi tahay faxshaana zina ay tahay aayad kale suurat lbaqara ilahi wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanu idkhuluu fi silmi kaafatan walaa tattabicuu khuطwaati shayطaani inahu lakum caduwun mubiin dadka mu'miniinta ahow islaamnimadii si fiican u gala oo shareecadii ku wada dhaqma yani qaarna in laga tago qaarna maaragtay la qaato yaa la diidan yahay walaa tattabicuu khuطwaati shayطaani shayطaanka raadadkiisana ha raacinina iyo tallaabooyinkiisa inahu lakum caduwun mubiin marka culimadu waxay u badan yihiin silmiga in lagu fasiro islaamkii lagu fasiro yani qiraa'o kaleo asalmi maaragtay dhahaysana waa jirtaa labadaba maarata sida raajixa waa in lagu fasiro islaamkii marka waa in lagu camal falaa shareecadii oo dhan oo axkaamtii oo dhan la oogaa oo xuduuddii maaragtay aan la dayicin marka in acmaasha qaarkeedna la sameey qaarna la dayaco taasi marka islaamkii oo si fiican loo qabsaday ma aha marka waxba ha dayicinina yaa la leeyahay haddaad mu'miniin tihiin oo nebi maxamed aada rumayseen iyo wixi uu la yimid waxa ka teginina shareecadii ku wada dhaqma shaytaankii marka dariiqyaalkiisina ha raacinina sababtoo cadow cad buu idin yahay cadowtinimadiis ay cadda marka jidka shaytaanka ee laga reebo marka muxuu yahay inaan raacno waa wixii xukunka islaamka khilaafa iyo shareecada islaamka meelka alle wuxuu yiri wa min alancaami xamuulatan wa farsha waxaan idinkaga abuurnay nicmooleydii xaggeedii xamuulatan wa farsha yacni gaadiid iyo maaragtay geel aada rarataan iyo wafarshan kuwa yaryar oo aan wax la saarin aan wax lagu qaadan yaan idinkaga abuurnay marka geeli baa qaarna wen yihiin qaarna ay yaryihiin oo qaar baa gaaray in wax la raran karo qaarna weli ma gaarin waxaa kaloo lagu fasiray geelina waxaa la yihi waa xamulada farshiguna waa maaragtay wixii ka yar sida arigii oo kale qaarna lod loodii bay sheegeen marka warkaas ibn cabaas baa laga wariyey xamulada isagu waa waa waasiciye oo wuxuu yiri waa geelii iyo fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii iyo wax kastoo wax la saarto yaa xamuulo la yihahda farshiguna waa arigii buu leeyahay aayad kale alle wuxuu yihi kuluu mima rasaqakum allah walaa tatabicuu khuطwaati shayطaan inahu lakum caduw mubiin dadow wax ka cuna waxaa laydinku arsuqay oo laydiin xalaaleeyey oo wixi aad beeranayseen ah iyo maaragtay wixii aada tallaalanayseen ah iyo xoolihii hilibkoodii xarimaada ay xarimeen kuwa gaalada ahi ka fogaaday sidoodoo kale ha samaynin ayaa lagu leeyahay shaytaanka maaragtay dariiqidiisa iyo raadidkiisana ha raacinin inahu lakum caduw mubiin wuxuu ka shaqaynayaa halaagiina iyo inuu jidka alle inka leexiyo waana kii cadaystay caadowtinimadii oo aabihiin maaragtay ka shaqeeyay siduu jannada uga soo bixi lahaa oo makri iyo dhagar maaragtay ku shaqeeyey iyo xasad uu xasdaayo nabiyullaahi aadam aayad kalena wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu laa tatabicuu khuطwaati shayطaani waman yatabic khuطwaati shayطaani fainahu yacmuru bilfaxshaa'i walmunkar muminiinay ha raacinina shayطaanka jidadkiisa ha raacinina qofkii shayطaanka jidadkiisa raaca shaytaanku dadka wuxuu faraa waxa aadka u fool xun waa tii maarata zinadan lagu fasiray iyo munkarkii buu faraa oo wax xunoo lagu hadla ah aayaddan marka waxay ku timid siyaaq dadkii muslimiinta laga reebayay in maaragtay zina lagu gamo qof cafiifahoo dhowrsan marka dadkii in zina lagu gama oo la yidhaha way zinaysteen iyagoon zinaysanin waa wax aada u xun shaytaankii duruqdii duruqdiisii oo la raacay uun wey wax kale maaha suurat alacraafna alla wuxuu noo sheegay inaan shaytaanka fitnadiisa ka fogaano yaa bani aadama ilmihii aadanu laa yaftinanakum shaytaan shaytaan iyaanu idin fitnaynin oo aanu idin dhuminin oo aanu idin dagin kamaa akhraja abweykum min aljanati siduu labadii idin dhashay jannada uga soo saaray oo kale yanzicu canhumaa libaasahuma wuxuu sabab ugu noqday inuu dharkoodii ka siibo liyuriyahumaa saw-aatihimaa si uu u tuso maaragtay cawradoodii marka waa mid laysku salliday oo imtixaan ah oo ibtila ah ee iska ilaaliyaan idin fitnaynin inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isaga iyo qoladihiisu way idin arkaan meelaadan arkaynin idinku laakiin wuxuu ka adag yahay oo warkiisa maqla kuwa aan muminiinta ahayn inaa jacalna shayaatiina awliyaa ladiina laa yuminuun marka labadeenni aabe yuu siray maaragtay lagu imtixaanay way adeeceen rabbigood bay maaragtay caasiyeen markaasay jannadii kasoo baxeen marka waa u dhakray marka waa inaan ka fogaanaa shaydaankii fitnadiisii oo dariiqii alle marka aad ka leexato waad fitnowday ee ogow marka waa inaad mar walba ku taagnaataa dariiqa alle oo daacada alle aad ku dadaashaa shayddaankan cadowga ahna aada cadow ka dhigato sida aan marar hore soo marnay oo shaydaanku cadowgu idin yahaye cadow ka dhigta ee alla yidhi sida suuratu faatir ina shaytaana lakum caduwan fattakhiduu caduwan inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir xisbigiisa wuxuu ugu yeerayaa inay maaragtay ahlu naarka ka mid noqdaan shaydaanku marka waxaan xuman yahay dadka ugu yeero sharunbu dadka ugu yeeraa xadgudub buu ugu yeeraa dulmi buu ugu yeeraa ayadda daat aan soo sheegayna suurat lbaqara inamaa yamurukum bisuu'i walfaxshaa waxaa lagu khatimay wan taquula cala allahi ma laa taclamuun wuxuu idin farayaa xumi iyo dembi iyo zino iyo wax xun oo dhan iyo inaad alle ka sheegtaan waxaad ogeynina oo aad ku been abuurataan tanaana ugu sii liidataa oo waaba kufriba in maaragta alle lagu been abuurto qofka mubtadicaana sidoo kale waa isaguna waa muftari haddaanu marka cududaar lahayn iyo taawiil iyo waa sida maaragta gaaladoo kaleu noqon lahaa marka shaytaanku wuxuu ku dadaalaa marka ugu horeysa gaalnimo iyo shirki inuu kugu rido haddii uu ku guuleysan waayo waa bidco hadduu ku guuleysan waayo waa macsi iyo dembi hadduu ku guuleysan waayo waa inuu maaragtay kaa mashquuliyo masalan sunnooyinkii hadduu ku guuleysan waayo waa inuu kugu mashquuliyo waxyaaba iska mubaaxaada oo waqtiga kaa dhameeya oo wixii wanaagsanee aad kasban lahayd aadan kasbanin oo aad ku mashquusho wax laga maaragtay fiican yahay marka meel kasta uu maarata dhaawac kaaga geysan kara shaytaankii iska ilaali iska owd dariiq ha u furin alla wuxuu noo sheegay shaytaanku inuu dadka ku yiraahdo gaalooba oo kamatali shaytaani waxaa lagu sheegay suurat alxashri nimanka maaragtay munaafiqiinta ah ee yuhuudda yiri waan idin taageeraynaa tusaalahooda waxaa laga dhigay sidii shaytaankii oo kale id qaala linsaani markuu qofku yidhi ogfur gaalow diinka ka bax falamaa kafara qofku markuu diinka ka baxay qaala wuxuu yihi innii bariiun minka beri baan ka ah innii akhaafu allah rabb alcaalamiin shaytaankii waa saas leh allan ka cabsanayaa buu leeyahy marka nimanka yahuudda ah ee reer bani nadiir iyo munaafiqiintii yani cuquuba ku dhici doonta sidii kuwii ka horreeyay cuquuba ugu dhacday oo iyaga shabahay kamatali aladiina min qablihim qariiban daaquu wabaan amrihim walam cadaam alimin kamatali shaytaani iyo yihiin haddana shaytaankii bay marka shabahaan markuu maaragtay qofkii ku yiri gaalow marka qof mucayana miyuu ahaa waa laisku khilaafay mise maaragtay qof kastay ku rumoobaysaa qaarkood baa waxay leeyihiin nin waqtigii reer bani israiil joogay buu ahaayo aada u cibaado badnaayo shaytaanku uu kari waayey markii dambe shaytaankii wuxuu ka shaqeeyey inuu maaragtay diinkiiba ka saaro oo dadku daadaaweyn jira baa la yidhi markaasaa loo keenay gabar maaragtay xanuunsanayd oo quruxsanayd oo walaalheed uga tageen sida tafaasiirta lagu sheego saxaabada qaarkood laga warinayo marka yacni gabadhii buu markii dambe damcay waana uu ka zinaystay uur bay yeelataa la yidhi markaasa shaytaankii wuxuu yidhi de waad fadeexoobi doontaa ee waa inaad ka takhalustaa markaasuu sidaa ku dilay gabadhi kadib baa uun uu kashifmay oo lasoo qabtay markii lasoo qabtay yo haddana shaytaanka u yimid oo wuxuu yidhi dee waxaan anaa marka hore sabab kugu ahaa inaad waxaan ku dhacdo dee haddana anaa ku badbaadin kale eh wax kale kaama rabe bal hal mar ii sujuud marka sidii buu ugu sujuuday baa la yidhi sidii buu marka diinkii uga baxay sidi waana la dilay waxba kama aanu faa'iidin diinkiina waa ka baxay shaytaankiina de wixii uu lahaa waa ku badbaadina ma aanu badbaadin marka waa in aada la isaga ilaaliyaa si kasta oo uu qofku u dadaal badan yahay isagu aada buu uga shaqeeyaa siduu dadka maaragtay u lumin lahaa rasuulku wuxuu yiri sal sl laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin qofka zinaystaahi ma zinaysto waqtiga uu zinaysanaayo isagoo mumin ah markaa iimaankiisi aada buu u liitaa iimaankii waa laga siibaa baa layidhi oo wuxuu noqdaa sidii maaragtay daruur oo kale ama har dusha ka taagan oo kale markuu baktigii iyo maaragtay macsidii uu dhaafo iyo usoo noqdaa qofkii khamrada cabana waa sidoo kale walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabaa huwa mumin qofkii khamrada cabana isagoo maaragtay mumina cabi maayo de marka iimaankii baa maaragtay nuqsaan fara badan ay ku jirta aada u dhaawacan walaa yantahibu nuhbata xiina yantahibuha huwa mumin waxna ma dhaco markuu wax dhacayo isagoo mumin ah marka iimaankii marka waa ka siiban yahay waa gaal lama laha laakiinse waxa waxa u sameynaya waa maxay iimaankii qaban lahaabaa maqan iimaankii baa aada u liita rasuulkuna wuxuu yihi sal ll ly slam xadiidkii tirmidi ibni maaje iyo keyrkood ba ay wariyeen ina alcabda idaa akhtaa khati'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa qofku hadduu dembi ku dhaco qalbigiisa maaragtay dhibic madow yaa ku dhacda faidaa huwa nasaca hadduu soo noqdo oo uu maaragtay ka joogo wixii wastakfara dembi dhaaf la weydiisto oo wataaba toobad keeno suqila qalbuhu qalbigiisii waa la nadiifiyaa wain caada hadduu dembigii kusoo noqdo ziida fiiha haddana yani dhibicdii iyo nuqdadii yaa la siyaadiyaa way badataa xataa tacluwa qalbahu ilaa ay qalbiga maaragtay ka daboosho wahuwa raanu waana raanka la sheegayo raanku waa wax qalbiga daboolo waay alladakara alla uu sheegay kala bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun waxaa qalbigooda daboolay wixii ay maaragtay kasbanayeen tirmidi wuxuu leeyahy hada xadiisun xasanu saxiix sheekh albaanina waa xasan buu yiri marka qofkii hadduu maaragtay shaytaankii tallaabooyinkiisii iyo uu caadaysto oo ay caadi la noqdaan oo uu jeclaado dee raankaas buu ku dambeyn doonaa oo qalbigiisi baa madoobaan doona hadhowna qof macruuf yaqaana ma noqonayo qof munkar inkirana noqon maayo wixii uun naftiisa loo qurxiyey uun baa maaragtay la qurxoonaanayo marka qofku hadduu dariiqa alla uu ka leexdo oo sunnadii rasuulka sal ly slam uu ku dhaqmi waayo oo uu cibaadaadkii ku dadaali waayo macsidina iska ilaalin waayo shaytaankii baa ka saa'id caleeya taasina marka ma ahan afraaddii keliya maaha xataa mujtamacaadkii haddii ay maaragtay ku dadaali waayaan khayrkii oo sharti ay iska ilaalin waayaan oo macruufka isfari waayaan oo munkarka iska reebi waayaan iyagana maaragtay shaytaankii baa ka qaalib noqda oo cuquubaadkii yaa usoo degdega laakiinse alla dadka wuxuu u furay toobadii buu alla u fura dadki qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ya alla u leeyahy addoomadaydii maaragtay naftooda ku xadgudbayo oo dembi fara badan sameeyo naxariista allah ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica alla dembiyada o dhan waa dhaafaa waa markale toobad keeno inahu huwa algafuuru raxiim wabillahi towfiiq